Waxaa jira haween badan iyagoo hooyo ah, haddana wax barta si ay u kororsadaan aqoontooda, uguna midho dhaliyaan hadafka ay ka doonayaan in ay ku noqdaan hooyooyin aqoon leh, waxtar u leh ubadkooda iyo bulshada ay la noolyihiin. Faadumo Shaafici waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool magaalada Jowhar, isla markaana wax ka barta jaamacadda Joobka ee farceeda magaalada Jowhar ayaan wax ka weydiinay sida ay ugu suuragashay in ay wax barato iyada oo xaas ah isla markaana ku jirta barbaarinta ubadka.
Korinta carruurta waa hawl adag balse waxaan qorsheeyay waqtigeyga si aan u helo dheelitirnaan. Waxaan ka faa'iidaystay waqtiyada carruurtu hurdaan ama xilliyada ay dugsiga jiraan si aan u diyaariyo casharrada. Sidoo kale waxaan taageero ka helay qoyskeyga. Horta waxbarashada waxaan bilaabay bilowgeeda hore sanadkii laba kun iyo tobankii anoo ka bilaabay fasalka labaad ee dugsiga hoose. Waxaan ka bilaabay oo dhiganayay iskuulka hoose dhexe ee Horseed. Waxaan ku dhameeyay ilaa Form Four sanadka laba kun shan iyo toban. Kadib waa ii suurtagelisay inaan waxbarashada sii wado. Waxaan dib u bilaabay inaan waxbarashada oon kusoo biiro sanadka laba kun labaatan iyo labo oo aan ka bilaabay jaamacadda Joobkey. Caqabadaha waxaa ka mid ah xilligaas aan dhameynayay iskuulka waxaan dhalay curidkeyga taasoo caqabad igu noqotay inaan sii wado waxbarashada maadaama cunuga yaraa uu daryeel iyo waxyaabo badan uu iga baahan yahay. Cunug yarna in laga tago oo waxbarasho la aado aad ayuu u adkaanay. Marka waxaa go'aansaday ilaa cunugeyga oo xoogaa da'da todobo jir meelahaas uu kasoo gaarayo oo kuwii ka yarna si ay isku hayi karaan ama qofka uu tago xataa cunug aad u yar way ku adkaanay. Laakiin cunuga hadduu weyn yahay waa lagu sii fiiri karaa ilmahana dhexdooda is hayi karaan. Marka wiilkeyga curid markuu todobo sano gaaro dib ugu laabtay waxbarashada oo aan ka bilaabay jaamacadda.
Dhinaca kale Faadumo ayaa haweenka ugu baaqday in ay xoogga saaraan waxbarashada maadaama hooyadu tahay udub dhexaadka qoyska.
Ma fiicna haweenka magaalada Jowhar jooga in guud ahaan haweenka ku nool wadankeena Soomaaliya oo ka jirto caqabadooyin badan oo dagaalo iyo abaar iyo wax walba lagu jiro. Dhibaato walbana number one waxay ku dhici hooyada waayo iyadaa barbaarisa ah iyadoo culayska ugu badan uu saarayaan sidaas darteed waxaan kula talinayaa haweenka ee la midka ah inay ka hor istaagin korinta iyo barbaarinta carruurta inay wax bartaan ka qayb qaataan horumarka bulshada Tani waa mid dhiirigelin u ah haweenka kuwaa oo badankood ka fariista waxbarashada marka ay guursadaan ama ay noqdaan xaasas.